waxyaalaha wanaagsan sanadkiinba khiyaartan a dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba turkiya ayaa xadiday dhoofinta badeecooyinka kala duwan ee israa'iil salaasadii la xabad joojin lagaga dhawaaqayo gacanka kasa sida lagu daabacay wakaalada wararka ee royters arrinkan ayaa ah tallaabadii ugu dambeysay oo ankara ay ka qaaday israa'iil lixdii bilood ee duqayntu ka socotay kasa israa'iil ayaa sheegtay inay ka jawaabi doonto tallaabooyinkan badeecadda bacriminta iyo shidaalka diyaaradaha iyada oo ay iyaduna xadidayso waxa soo saarka turkiya dhawaaqa turkiya ma ku cadaadin doonaa israa'iil inay wax ka bedesho siyaasadeeda la xidhiidha falastiin ama dagaalkaba turkiya se tallaabadan uu qaaday ma ku filan tahay wixii laga filayay maadaama oo turkiga uu yahay ama ka mid yahay wadamada awoodda leh ee dunida islaamka iyo gaashaanbuurta neeto labadaba barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo turkiya ayaa cambaaraysay dagaalka qase ee israa'iil qaaday weerarkii toddobadii bishii oktoobar kaasi oo ay kaga jawaabaysay weeraradii xamaas ay la beegsatay koonfurta israa'iil ankara waxa ay ku baaqday xabad joojin deg deg ah waxaanay taageertay dadaalka koonfur africa ay ku geysay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee ku baaqay in dagaalka israa'iil ee qasa lagu tilmaamo xasuuq eedaas oo ay israa'iil beenisay dhinaca kale ankara kumanaantan oo gargaar ah ayay u dirtay qasa sidaas oo ay tahay turkiya waxay sii waday xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya iyaga iyo israa'iil inkasta oo ay soo jeedisay baaqyo xoog iyo caro ku jirtay arrinkan ayaa ku keenay dowladda turkiya kacdoona gudaha ah wasaaradda ganacsiga turkiya ayaa sheegtay in tallaabooyinkan la qaadi doonaan lagu beegsan doono afar iyo konton badeecadood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin birta marmarka sibirhka alumiyamka buluketiga ama jaajuurka alaabada bacriminta qalabka dhismaha iyo wax soo saarka shidaalka duulista iyo kuwo kale dadka ka faalooda siyaasadda turkiya ayaa qaarkood aaminsan yihiin in tallaabooyinkan turkiya ay qaadayso ay soo habsaameen haddaba wax ma ka bedeli doontaa siyaasadda ama dagaalka israa'iil ee ka dhanka ah qasa su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed amtidoon oo ah falanqeeyo degan magaalada shafil ee dalka britain waa mahadsan tahay xafiid waanu ku salaamaya runtii su-aasha ah ma la soo daahay turkigu tillaabada tan uu hadda qaaday waa laba dalaaloo haa waa la dhihi karaa oo runtii dee shan bilood lix bilood ayuu dagaalku socday mar horea laga filaya culaysya intaan ka badan laakiin dhinaca kalena waxaa runtii la dhihi karaa waddanka turkiya maadaama hadda culays xoog lihi dunidii oo dhanu ka yimid israa'iil la saaray khaasatan netanyahu la saaray oo adduunkii o dhan hadda farta ku soo wada fiiqayaan in culayska lasii badiyo dusha lagaga sii tuuro ayay waxaan is leeyahay ayay turkiga ka tahay oo maaragtay waxay sii xoojinaysaa xoogaga faraha badan ee kala duwan hadday tahay xagga reer galbeedka hadday tahay xagga wadamada koonfurta ameri waqooyiga koonfurta america iraadee iyo hadday tahay xagga africaba carabta ama dunida islaamka culaysyadaasoo dhan inay maaragtay ku sii kabto oo maaragtay runtii turkigu uu tillaabadaas ka dhigo mid kaabta culaysyada faraha badan ee jira dowladda turkiya ayaa sheegtay in xanibaadani ay sii jirayso ilaa inta israa'iil oo ay waajib ku tahay shuruucda caalamiga ah ay si deg deg ah ugu dhawaaqdo xabad joojin ogolaatana socodka gargaar bani aadnimo oo ku filan marinka qasa israa'iil oo ka jawaabaysa tallaabooyinka turkiya ayaa wasiirka arrimaha dibadda israa'iil eli kohen uu sheegay in ankara heshiisyadii ka dhexeeyey si gaar ah ay u jebisay wasiirka ayaa waxaa kale oo uu sheegay in madaxweynaha turkiya rajab tayyib erdoqon uu mar kale u hurayo danaha dhaqaale ee dadka turkiga si uu u taageero xamaas waxaana uga jawaabi doonaa si lamid ah ayuu yidhi sida uu hadalka u dhigay haddaba turkiya tallaabadan uu qaaday ma ku filan tahay wixii laga filayay dagaalka qase maadaama oo turkiya ka mid yahay wadamada awoodda iyo saameynta badan ku leh dunida waa kan mar kale injineer axmed abtidoon tan kale oo ah runtii wixii laga filayey turkigu maadaama uu yahay wadamada ugu tunka weyn la dunida islaamka qasa waxaa hubaala horta inuusan turkigu marnaba qarsanin in waddanka israa'iil ay markiiba ka hor yimaadeen dagaalka qasa oo dhowr jeerna ay tahay marka ugu horreysa hadda ahayn ee dagaaladii hore ee khaza ee lagu qaaday turkigu mar walba u ahaa kan u taagnaay oo ka jawaaba khaasatan erdogan wax yar kadib markii uu bilowday dagaalka israa'iil iyo xamaas turkiya iyo israa'iil waxay kala qaateen safiiradoodii laakiin ganacsigii u dhexeeyey waxba iskama bedelin tallaabadan turkiya ayaa ah tii ugu horreysay ee muhiim ah oo ay cankara ka qaado israa'iil tan iyo markii uu dagaalku bilowday intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan